Guddoomiyaha maamulka degmada Berbera Cumar Cabdulaahi Maxamed oo shir-jaraa'id ka qabwaday xafiisye ayaa sheegay in Berbera Shiinaga safarroogada dowladda Koonfur Galbeedka si lanka adeega bulshada si taasi lanka hirgeliya waliba maamulka amaraya dhammaan nootooyinka ka howlgalaya degmada Berbera iyo degmooyinka hoos kooyayan iyo in shil wareeji korna milkiilayaadka dhulalka iyadoona aan haysan safarroogada dowladda hoose si meelisay loonku saara isqabsiga dhulka guddoomiyaha degmada Berbera Cumar Cabdulaahi Maxamed oo la hadlaya shacabka ka dhaqanka degmada Berbera ayaa ku wargeliyay safarroogada iyo kookorka xafiiska dowladda hoose ee degmada Berbera walibana uu ka amaray inuu hoggaansamaan awaamiirta iyo hasaareena waxaan halkan insha Allah taala ku qaban doonaa shir jiraad oo ku saabsan sabarloogooyin oo na soo gaaray oo dowladda koonfur galbeed naga soo gaaray sabarloogooyinkaas ayaan insha allahu tacaala daahfuraynaa aan u daahfuraynaa bulshada reer baraawe iyo ummadda soomaaliyeed oo meel walba ku dhaqan yihin iyo bulshada baraawe oo ah bulsho aada maarata xadaar oo adduunka intiisa badanba ku kala dhaqan meel walba ay joogaanna waxaan u sheegaynaa in sabarloogooyin caalami ah oo aad arki doontaan la keenay oo aan biyaha maaragtay aan karaynin haddii biyo kaaga dhacdana kuu badbaadinayso oo kuu badbaadayso oo leh yacni daato leh oo dhowrsan leh oo si kasta loo heli karo daatadaasna ay daato gacan aamina ku jirta ah oo ay soo kontaroshay dowladda koonfur galbeed waxaan rabnay insha allahu tacaala daafurkeed daafurkeedaan ku jirnaa waxaana ogaanaysaan insha allahu tacaala magaalada waxaa aad iyo aad ugu badan oo aan ognahay oona la socono qofkii lagu arkana insha allahu tacaala ciqaabteedii iyo lala mudadano iyadoo lala tiigsanayo sharciga dowladda koonfur galbeed niman samaynaya dukumenti feyga nimankaasna digninaan u diraynaa notaayooyinkana ayaan sharci darrada ku kala gedaya dhulkan digninaan u diraynaa waxaan rabnaa insha allahu tacaala dhulka dadka ay sharci u qaataan dhulkan dhibkiisii waad nagu badiseen isqabsikiisa waa ku badateen maalin walbo dhulaa isku haysataan waxaan rabnaa marka ninkii dhulla iyo nin kale inaan kala ogaano ninkii dhullana uu sharci qaato ninkii sharciyeystana ninkii dhulkiisa sharciyeysanayana de dhul uu leeyahay sharciyeysto ayadoo taas aada loo baari doono oo laga rabo awoodda inay saarto nootaayada nootaayadana ay ahaato nootaayo nadiifa oo dowladda ka timaad insha allahu tacaala waxaan soo dhaweynaynaa mar labaad iyo mar saddexaad inaan maaragtay insha allahu tacaala aan qaadano waan ugu baaqaynaa dadka haddii ilaa yidhaahdo anaaba ugu horeeyo oo guddoomiya degmada hal boos iyo nus boos waxaan ku leeyahay magaalada insha allahu tacala waa u samaysan doonaa insha allah waxaan rabaa dadkan waxaan ugu baaqayaa bulshada inteeda kale inay qaataan waa dukumenti dowladdiina sugtay waa dukumenti daatale waa dukumenti anfacaya